Dadka beeralayda ah ee degan deegaanada dhaca waqooyiga magaalada Kismaayo ayna beerahoodu ku yaalaan jiinka webiga Juba ayaa inta badan caqabada kala kulma fatahaada webiga sida in dalagyadii ay tabcadeen ay biyuhu ka qaadaan beeralayda gobolka Jubada hoose ayaa ah kuwo weli la daalaadhacaya kasoo kabashada saameyntii fatahaadii alniino ay u geysatay beerahooda waxaana jira dad beeralay ah oo sidiisi ay uga soo barakaceen deegaanadoodii aan weli dib ugu laaban ayagoona hadda barakacayaal ku ah deegaanada istanbul iyo luglow ee duleedka waqooyi ee magaalada kismaayo qaar ka mid a dadka beeralayda ah ee ku nool deegaanada waqooyiga kismaayo ayaa ka warbixiyey caqabadaha ay la kulmaan marka uu webiga fatahaad sameeyo iyo waxyaabaha u qorshaysan si ay uga gaashaantaan fatahaadaha soo laalaabta ee webiga juba waxa hayna codsadeen in la siiyo tababaro ku aadan sidii ay ula qabsan lahaayeen isbeddelka cimilada maadaama fatahaada webiga ee soo laalaabata ay qayb ka tahay waxyaabaha ay sababaan isbeddelka cimilada aad iyo aadaan ufahadsannahay waxay waxay saameynsaa maxaa lihi jire dalagyada waxay saameysaa guryaha iska dadka maxaa lihi jira danta yarta guryahooda aad bay u saameysaa khasaare waxay ii geysatay ayaan dhaweynta waxaa dhacday in meel maxaa lihi jiray guri ahaa ee iska yaraa in ay dhibaato aad u daran geysatay oo gurigii uu burbur ku yimid oo biyihii ay saameeyeen iyo duufaan qaadiba jiingidihii iyo waxyaabihii dhan la haa wasaarada waxaa jira oo noo sameeya tareeniye iyo tababaro iyo wacyigelin sifo aan ugu qayb qaadano la dagaalanka isbeddelka cimilada waxaan leeyahay baaqiga waxaanu dariya hay-adaha gargaarka iyo maareynta masiibooyinka in ay dadka u sameeyaan tababaro wacyigelin joogto ah mar kastaba wallahi khasaaro waana soo gaaray waayo xoolihii waxaa qaaday biyihii togagii biyaha qaaday biyihiyaa la tegey guryihii biyihiyaa la tegey annagana waa kaas oo dhibkaasaa ku jirnaaba meesha saytay baaburadii oo jubbalandna noo soo gurmadooy oo naga soo aruuriy baarsan guuni waxayna keeneen istanbul istanbulna haddana ku rafaadsan haddii helna meel ka fiican waa kaas oo waa degaynaa hadda meel maba heeno soomaha meeshaa iska degannahay haddii meel ka fiican oo ka wanaagsan aan helno aan degno waan degaynaa oo rafaadkaas hadda meel noo dhaanta aa helno ilaa hadda meel noo dhaanta ma haysano wallaahi dabaysha si fiican inoo saameysa haddeertaan dhaxan iyo qabowagaasaan ugu dhaco waxaan joogaa istanbul istanbul aan ku noolahay aan ilmihii dhaxanta iyo dabaysha aan la fadhiyaa maaragtaa waa iska dhibanahay meeshaanu ku wallaahi cimilada wayna saameysay waayo hadda cimiladii roobroobaa lagu jiraa qabowaa lagu jiraa dhaxanaa lagu jiraa bac iyo buushaan meesha lagu nool yahay waaye ma haysano guryo dabeeshii dhaxanta aan ka galno jiingad ma haysano meeshaasaan ku noolnahay dabeeshaas xoole iyo waxiin lahayn guryo biyihiia qaaday dabeel iyo waxaa isla socday biyihii dhulka webiga maaragtaaye waa barakacnay biyihii waa kasoo cararnay istanbuulaan kusoo qaxay istanbuulaan hadda ku noolahay waxaa socda dadaalo kala duwan oo ay wadaan wasaaradda beeraha jubbaland iyo wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada si dadka beeralayda loo taakuleeyo loona siiyo tababaro ku aadan sidii ay uga gaashaaman lahaayeen fatahaada webiga ayna ula qabsan lahaayeen saameynta ka dhalatay isbeddelka cimilada